أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suurati qaaf casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda sagaal iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla waxa uu yidhi wajaءat sakraة اlmowti wajaءat way la timid sakraة اlmowti mowtkii sakradiisii iyo shidadiisii bilxaqi ayay la timid shaygii xaqa ahaa ee dhabta ahaa daalika kaagaasi oy la timid maa shay weeyaan kunta aada ahayd adiga insaanow taxiidu inaad ka leexanayso minhu isaga xaggiisa aad ka leexanayso wa nufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii ayaa la afuufay daalika alyowmu maalinkaa buunka la afuufay yowmulwaciidi goodigii maalintiisii waay oo goodigii markaa uu imaanayay oo yowma yataxaqaqu lwaciid wa jaa-at way timid kullu nafsin naf dhammaanteed way timid macahaa la jirkeeda xaal uu yahay saa'iqun mid kaxaynayo iyo washahiidun mid marqaati furayo oo ku marqaati furayo yuqaalu lahu insaankii waxaa lagu dhahayaa laqad lawallaahi iyo qad xaqiiqe ahe kunta waxaad ahayd fii gaflatin gafle iyo dhoohanaan dhexdeed mid ku sugan ayaad ahayd min haadaa kan xaggiisa kaga sugan ama min haadaa kan ka dhoohan fakashafnaa waan faydnay canka adiga xaggaaga qidaa'aka furkaagii ama daboolkaagii adiga daboolkii ku saarnaa ayaan faydnay oon kaa qaadnay fa basaruka araggaaga alyowma maanta xadiidun bir waay waa mid aada u afhaysan waay aayadahan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa alqiyaamatu suqraa iyo alqiyaamatu lkubraa labadii qiyaamo alqiyaamatu suqraa waa qofka markuu dhimanayo adduunyadanba uu ka baxayo alqiyaamatu lkubraana waa marka ilaahay subxaanahu watacaalaa dadka uu soo bixinayo oo yaboohii maalinta qiyaamaha iyo wixii dhacayay wacdigii iyo waciidkiiba uu ka helayo qofka labadii qiyaamo ayaa marka isdul saaran oo labada aayadahani ay ka hadlayaan suuradda marka waxyaabaha ay waciidkeedu aada ugu xeel dheeryahayna waxaa ka mida bani aadamkeeda bacdigii iyo risaaladii iyaa loogaga soo waramay haddana waxaa looga waramayaa qiyaamadii yarayd iyo midii weyneyd labadaba tii yarayd baa marka lagu hormaray oo qofku markuu mowdka kusoo degayo wajaa-at marka wajaa-at in jumla musta'nafo laga dhigana waa bannaan tahay waana sida iska dhib yar waxaa kaloo bannaan in lagu cadfo id yatalaqaa yatalaqa almutalaqiyaani in lagu cadfo haddii marka yatalaqa almutalaqiyaani lagu cadfana dabcan de markaasi waxay ku xirnaanaysaa wanaxnu aqrabu ilayhi min xablilwariidi ilaa id waxaan ku tacallujinnay meeshaas macnuhuna wuxuu ahaa innagaa uga dhowaanshiyo badan insaanka xablulwariidkiisa xididka dhiigga wado ee arooriyo ee dhuuntiisa ku yaallo innagaa uga dhow oo u xoog ogaalsan id waqti baan uga dhowaansho badannahay yatalaqa almutalaqiyaani id waqti baan uga dhowaansho badannahay jaa-ad ay timid ay la timid halkaas sidaana waa loogu xiri karaa marka wa jaa-at way timid way la timid sakratu lmowti sakaraatulmowtkii mowdkii shidadiisii iyo dhibkiisii bilxaqi shaygii dhabta ahaa ayay la timid oo markaa jaa-ad in lagu tacallujiyo jaariya majruurkan in la xaaleeyana waa bannaan tahay oo la yidhaahdo jaa-adna markaa laa ficil iska laasima ay ahaato waxaa ba-daani waxba aynan tacadi iyo aynan mutacadi aynan keenin macno tacadi oo markaa la dhaho wajaa-at way timid sakratu lmowti mowtka shidadiisii ayaa timid bilxaqi multabisatan xaal ay ku dheehan tahay bilxaqi iyadoo ku dheehan iyadoo xaqi ku dheehan sidaana waa laqba kale waay ama tarkiib kaloo bannaan daalika kaagaasi maa shay weeyaan kunta aada ahayd taxiidu minhu inaad ka iilanayso oo aada ka leexanayso xaada yaxiidu xaydahu leexasho yani ay maylan ayb xaqa ay la timidna waxaa weeyaan xaqiiqatu lmowt geerida dhabnimadeedii bay la timid oo insaankii wixii awel ka dahsoonaa ayuu indhaha saaray ayuu indhaha saaraya amase in laga wado xaqaasi waxa insaanku marku dhinto xaalkiisu uu noqon doono ee sacaado iyo shaqaawo ah geeridaa ile furayse geeridaani hadday timaado sacaadadii iyo shaqaawadii ayaad si toosa ugu baxaysaa markaasna xaggeedii marka bictibaari maa ya-uulu ilayhi lamru waa sax oo geeridii xaqa ay feyday muxuu noqonayaa arrintu waxay ku dambeynayso oo ah sacaadadii iyo shaqaawadii insaankii inuu gacanta saaro ayb wa nufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii ayaa la afuufay waa alqiyaamatu lkubraa sida iyadana ku bilaabmayso dalika kaagaasi ay dalika alyawmu maalinkaasi yowmulwaciidi goodiga maalintiisii waay waa maalintii marka laysu goodiyey oo mujrimka qofka a loo goodiyey waay ayib wa jaa-at way timid kullu nafsin naf dhammaanteed macahaa la jirkeeda xaal uu yahay iyadoo uu la jiro saa'iqun mid kaxaynayo iyo washahiidun iyo mid ku marqaati furayo waa malag marka midna waa waa wadaa wuu kaxaynayaa midna marqaati buu ku furaya laba way ama in la yidhaah waa hal isagaana kaxaynayo marqaatina ku furayo bani aad qofku marka maxkamad la geynayo oo mudiciga ou qofka yacni ku mudacayo ou gacanta kasoo qabto ay gar garsoorkii isla hor imaadaan marka haddii midkaasina uu mudici ku noqdo markhaatidiina ay diyaar u tahay ee kiiskii unbaa la oogayaa markaas nacam ayb xukunkii unbaa ka dambaynayo wa jaa-at way timid kullu nafsin naf dhammaanteed macahaa la jirkeeda xaal uu yahay saa'iqun mid kaxaynayo oo maxsharkii iyo qiyaamaha u kaxaynayo iyo washahiidun ku marqaati furayo oo iyada ku marqaati furayo ayb saa'iqa marka malag waa lagu macneeyey shahiidkana waxaa lagu macneeyey xubnihiisa akharu lmufasiriin marqaati waaye malagaana loo jeedaa saasay culimadu u badan yihiin qaar laakiin waxaa jira dhahayo ma saa'iqu waa malagii shahiidkuna waa gacmihii iyo lugihii waay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kanuu yagsibuun suuratu yaasiinaan kusoo marnay laqad kunta yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa laqad la wallaahi qad xaqiiqe ahe kunta waxaad ahaatay waxaad ahayd fii gaflatin dhoohanaan iyo maahsanaan dhexdeed mid ku sugan min haadaa kan xaggiisa laga maahsanaado ama laga dhoohanaado aakhiradan aada taagan tahay maanta iyo mowqifkan aada joogto waad ka dhoohanayd ayaa insaankii lagu dhahayaa ayb ama waxaad ka min haadaa kan xaggiisa a kaga sugnayd fa kashafnaa waan faydnay canka adiga xaggaaga qidaa'aka daboolkii ku saarnaa iyo daahii ku saarnaa iyo furkii kugu daboolnaa ayaanu faydnay fa basaruka araggaaga alyawma maanta xadiidun bir oo kale weeyaan sida uu wax u gooynayo sida uu araggaagu u af badan yahay oo wax u arkaayo bir oo kale ayaad moodeysaan ay naafidun araggaagu waa ka dhex dusayaa wax kasto ayb oo maanta yacni waadba aragtaa xaqiiqdii indhahaad ku haysaan wa qaala qariinuhu haadaa maa ladaya catiid wa qaala wuxuu yidhi qariinuhu kii lamaankiisa ahaa oo la lamaansanaa lamaankaasina hadda aayadan malagaa loo jeedaa haadaa kan maa kii ladaya aniga agtayda ahaaday catiidun mid xaadir ahoo joogo waay alqiyaa waxaa lagu oranayaa labadii malag alqiyaa rida oo tuura fii jahanama jahanamo dhexdeeda ku tuura kulla kafaarin mid kasta oo gaaloobid badan oo alla diidis badan caniidin madax adayg badan mannaacin celin badan oo reebitaan badan lilkhayri khayrkii isaga waajibka ku ahaa sakadii iyo wixii la xiriiray xuquuqdii lagu lahaa kaas oo muctadin xadgudbay muriibin xadgudbayo muriibin mid shakiyo ah shaki badan alladii kii jahanamo dhexdeeda ku tuura jacala yeelay yacni waxay ahayd kulla kafaarin alladii mid kasta oo jacala yeelay macallaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuudan macbuud oo aakhara kale yeelayna sidaa yeela oo yacni jahannamo ku tuura fa alqiyaa rida hu isaga filcadaabi cadaabkii ku rida ashadiidi adayga badnaa markaa malagii marku keeno kiiskii iyo wixii laga qoray ayuu meesha soo bandhigayaa marka wixii xasanaad iyo sayi-aad qofku uu lahaa gaalku dabcan xasanaad ma leh aakhiro markaa waxtar waxtar u leh ma leh waxa uu keliya uu ka hor muuqanayaa waa un sayi-aadkiisii xasanaadkii ilaa adduunyadu kusoo cunay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa manhuura ayb wa qaala wuxuu yidhi qariinuhu wade kii la socday ee lamaankiisa ahaa ee la lamaansanaa waa malagii isaga inuu wax ka qoro loo loogu xil saaray wuxuu dhahayaa haadaa kan maa ay ladii kii ka bedel haadaada ka bedel maa ay ladii kii ladaya aniga agtayda ahaaday catiidun weeyaan xaadirun mid diyaarsan waa markaan maada ka dhigno mawsuula waxaana ka bedelaynaa daadaas oo haadaada ku jirtaan ka bedelnay marka catiidunna waa iska khabar marka waxaa kaloo bannaan in laga dhiga nakiro oo mawsuufo ah nakiro la sifeynaya in laga dhigo ladaya na markaa yacni laga sifeeyo wa qaala waxa uu yidhi bay noqonay markaas qariinuhu lamaankiisii malaga ahaa haadaa kani maa shay ladaya shayga oo ladaya aniga agtayda ahaaday catiidun waayo mid xaadir oo joogo diyaarsan haddaan maada nakiro ka dhigno ladaya waa ka sifeyneynaa haddii mawsuula laga dhigana haada daadaa laga bedela ayb alqiyaa marka marku keeno oo rabbi subxaanahu watacaala la hor keeno waana uga aqoon badan yahay ilaahay laakiin insaankii baa la qancinayaayo in wax laga soo qoray wuxuunan inkiri karin baa lagu qancinayaayo yuqaalu lahu waxaa loo dhahayaa alqiyaa alqiyaadan marka alifta in alifu ithnayn laga dhigo oo labadii malag lala khidaabayo alqiyaa labadiina malag ku rida ku tuura inay tahay waxaa kaloo bannaan in laga dhigo alqiyaa hadda siyaaqu inuu yahay nak tahniya laakiin loo jeedo mufrad un hadda in loo jeedo oo hal malag baa lala khidaabaya waxaana lagula khidaabay khidaabun lilwaaxidi bilafdi tahniyati inay tahay oo alqiyaa ku tuur hal qof un in lala hadlayo laakiin khidaabka uu lafdu tahniya lagula khidaabay macno saddexaadna in laga dhigo oo iska daciif abaa jiro alqiyaada alifta in laga dhigo mid nuunu tawkiidkii xaalatulwaqfi alif lagu istaagi jiray in loo jeedo oo markaasi yacni ujriya alwaslu mujra alwaqfi wasligiibaa marka waxaa lagu socodsiiyey waqafkii istaaggii booskiisii oo hatuu dhihi jiray ibnu maaliga laftiisana waa sheegi jiray waabdilanha bacda fatxin alifa kamaa taquulu fii qifan qifaa kamaa taquulu fii qifanna qifan markay tahay saad u tiraahdid qifaa markaa istaagaysa ayb lanasfaca oo kale yacni marka aliftaani inay nuunu tawkiid asalkeedu ou ahaa waqaf dartiis marka inta nuunu tawkiidkii loo gooyay alif lagu bedelay xaalatulwaqfi waa sax haddii la waslinaayana de meeshaan waqaf ma ka muuqdee ee waqafkaasi wasligaasibaa waxaa lagu socodsiiyey mujra alwaqfi sidaasay dhaheen laakiin waa luqa baciid ah in alqiyaada laga macneeyo alqiyan ku tuur oo ku tuur oo ku tuur in laga macneeyo waa laga fiican yahay labada macno hore unbaa roon alqiyaa labada malag in lala khidaabayo ku tuura labadiina fii jahanama jahanamo dhexdeeda ku tuura oo ku rida kulla kafaarin mid walba oo alla diidis badan oo gaaloobitaan badan kaas oo caniidin madax adeyg badan aad u madax adeyg badan oo rabbigii ku madax adeego ayb mannaacin celin badan oo reebitaan badan lilkhayri khayrka reebitaan badan khayrkaana marka dabcan waxaa loo jeedaa lizakaati lmafruudati koo zakada faradka ah wa kullu xaqin wajaba calayhi fii maalihi iyo xaq kastaa oo maalkiisii ka waajibay kaas oo muctadin xadgudub xadgudbo oo daalim ah aan towxiidka alla qiraynin ilaa ictidaa meesha ugu danbayso waa in xaqa alle aada dafirto oo diido muriibin oo shakiyo oo towxiidkii ku shakisan alladii kii mid kastaa oo kii jacala yeelay maca allaahi alla maciisa ilaahan macbuud macbuudka oo aakhara kala yeelay faalqiyaa tuura oo rida hu isaga fi lcadaabi shadiidi cadaabkii adkaa aadka u adkaa ku tuura oo ku rida sidaasaa la dhahayaa ayb meeshaan marka imaam axmed xadiid uu wariyey baa munaasab ku ah ibnu kathiirna uu tafsiirkiisa ku keenay min xadiidi abi saciidin alkhudriyi nabiga sal l slam wuxuu yidhi yaqruju cunuqun min annaari waxaa soo baxaya dhuun naarta ka mid ah dhuun yatakallamu wuu hadlayaa yaquulu wuxuu dhahayaa wukiltu lyawma bihalaahatin saddex ayaa la ii amray oo la ii amray inaan qabto maanta oo la ii wakiishay bikulli jabbaarin caniidin mid walboo dad qasbid badan oo madax adayg badan waman jacala maca allaahi ilaahan aakhar iyo qofkii ilaahay macbuud kale la masliyey waman qatala nafsan bigayri nafsin iyo qofkii naf gooyey iyadoo wax ay galabsatay aan jirin oo dadka iskaga xadgudbo iska laayo fatandawi calayhim way ku duubduubmaysaa marka ayay fataqdifuhum fii khamaraati jahannam jahannamo salkeeda iyo meelaha shiddadeeda ayay ku dhex tuuraysaa riwaayo kalena waman qatala meesha abay waxay ku bedelaysaa wabilmusawiriin kuwa ilaahay qalqigiisa shabaho oo wax dhoodhoobo oo waxaan markaa yacni wax masawiro oo geliyo iyaga marka qiyaamahana la dhahayo axyu maa khalaqtum wixii aada dhoodhoobteen ood abuurteen bal naf geliyaa la dhihi doonaa iyaguna ayb riwaayadaana marka taasay ku daraysaa ayb marka aladii jacala maca allahi ilaahan aakharadaas yaa marka ayuu ka qabtay ibnu kathiir raximahu llahu tacaala ayb qaala qariinuhu rabbanaa maa adaytuhu walakin kana fii dalaalin baciid qaala wuxuu yidhi qariinuhu kii la lamaansanaa oo shaydaanka ahaa tii hore malagay ahayd kan waa shaydaankii akharu lmufasiriin ibnu cabaasna laga wariyey shaydaanka in hadda loo jeedo tafsiir kale wuxuu leeyahay malaga ayaa loo jeedaa macnahana wuxuu noqonayaa markaasi lam akun sababa tuqyaanii sababa tuqyaanihi ilaahu ninkan inuu qooqo oo xadgudbo anigu sabab uma ahayn malagu saasuu ka wadaa marka oo aniga waxba kuma siyaadinin waxna kulama degdegin wixii uu sameeyey unbaan ka qoray haddaan malagga ka dhigno laakiin waxaa loo badan yahay in loo jeedo shaydaanka qaala wuxuu yidhi qariinuhu kii ku lamaansanaa oo shaydaanka ahaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa adaytuhu ma aanan qooqinin oo aniga ma xadgudbinin oo sabab uma aanan ahayn inuu xadgudbo aniga isagaa inuu iska kibra rabay walaakin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa huwa isagu fii dalaalin baadi dhexdeedu ahaa baadida oo baciidin aada u fog saasuu ahaa marka rabbanaa maa adaytuhu shaydaankii haddii laga macneeyo aniga waxba kuma keenine waa u yeeray un isagaa marka ninkani nin xun ahaa oo xumaanta rabay waa iga qaatay wamaa kaana lii calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum haddii malagga laga dhigana rabbanaa malagii wuxuu leeyahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa adaytuhu ma aanan ku xadgudbin aniga ma xadgudbisiinin oo yacnii inuu xadgudbo oo uu daaqi noqdo aniga sabab uma ahayn oo waxaan yacni kiiskan maanta haysto aniga waxba ulama soo degdegin waxna kuma siyaadinin oo maanta inuu duqyaan ku sifaysnaado aniga sabab uma ahi isagaa waxaan sameeyey walaakiin lagu noqoye kaana wuxuu ahaaday huwa isagu fii dalaalin baadi dhexdeed baadida oo baciidin aada u fog qaala wuxuu yidhi alle laa takhtasimuu ha doodinina ladaya aniga agtayda ha ku doodinina khusuumadan marka waxay noqonaysaa midii suuratu saafaad aan kusoo marnay qaaluu inakum kuntum ta'tuunanaa cani ilyamiini waxaad nooga imaan jirteen khayrka meeshau naga jiro haddaad shayaadiin tihiin wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun markay isa su-aalayaan qaarkood qaarka kale waa is waa ismurmayaan waa is eedeynayaan waxay leeyihiin khayrka xaggiisaad nooga imaan jirteen markaasaad naga fariisin jirteen intaad yacnii nala aada nagu tirtirsiisaan inaan khayrka ka fogaano on ka caajisno idinkaa sabab noogu ah doodu marka taas oo suuratu saafaadna waa lagu macneeyena qaala alla wuxuu yidhi laa takhtasimuu ha doodinina ladaya aniga agtayda ha ku murminina walxaal qad qadamtu aan hormariyey ilaykum idinka xaggiina bilwaciidi goodi aan idinkugu soo hormaray oon idin idiin soo hormariyey ay lwaciida maa yubadalu lama dooriyo alqowlu hadalka ladaya aniga agteyda laguma dooriyo wamaa ana aniguna maahi bidallaamin ku dulmiyo lilcabiidi addoommada yowma maalin ku addoommada dulmiya maahi oo mid addoommadii dulminaya maahi yowma maalin taquulu ay dhahay naquulu aanu odhanayno lijahannama jahannamo aanu ku odhanayno hal imtala'ti ma buuxsantay wa taquulu waxay dhahaysaa oy leedahay hal min masiidin ziyaado ma ahaanin oo wax ziyaado ah ma jiro meel ay wax igaga soo kordhaan oo ay igaga siyaadaan oo dambe ma leh wa uslifat waa la dhoweeyey aljannatu jannadii lilmuttaqiina loo soo dhoweeyey kuwa ilaahay ka cabsanayay hayra baciidin makaanan meel ayaa loogu soo dhoweeyey hayra baciidin makaanka oo hayra baciidin ku fog aan ahayn halkanna marka aakhira marka la tago labadii xisbi oy dadku kala ahaanayeen ayb qaala alla wuxuu yidhi laa takhtasimuu ha doodinina ladaya aniga agtayda ha ku doodinina waqad qadamtu meeshaan haddaan waawgu waawlxaal ka dhigno walxaal qad qadamtu ilaykum bilwaciid waxaa imaanaya waqtiga waciidka loo soo hormariyey waa adduunyada markay joogeen doodaanina doodda ay doodayaanna waa aakhiro xaaladii marka say isu qabsataa adkaanayso oo marka yacni agtayda ha ku doodinina xaalo aan idi anoo idiin soo hormariyey waciid labadii waqti baa kala duwan marka qaar baa waxay leeyihiin waqad saxa oo kale in la in la qadaro oo macnuhu marka uu noqdo agteyda ha ku doodinina walxaal qad saxa ou ansaxay cindakum idinka agtiina hadda annii aniga qadamtu ilaykum inaan idiin soo hormariyey bilwaciidi waciid inaan idiin soo hormariyey ayb marka ilaa waqtiga ay waciidkaani inuu sax yahay ay fahmayaan iyo waqtiga ay doodayaan waa isku mid aakhire un waayo markaasina ilaa iyaga ka hor waciidkaani ma aynan rumaysnaan jirin ayb waqad saxana marka waa lasoo qadaray abu xayaan sidaasuu leeyahay kitaabkiisa albaxru lmuxiitka qaala waxa uu yidhi laa takhtasimuu hadoodinina ladaya aniga agtayda walxaal qad saxa iyadoo ou ansaxay cindakum idinka agtiina annii aniga qadamtu inaan hormariyey ilaykum xaggiina bilwaciidi ay ilwaciida waciidkii goodi inaan idiin soo hormariyey oo wixii goodi ah horaan idinkugu soo hormariyay ba-da marka waxay noqonaysaa zaa-ida xagga icraabta marka iyadaana marka bilwaciidida mafcuulu bihi ah qadamtuna marka waxaan ka dhignay mutacadi ayaan ka dhignay bilwaciidina marka waa mafcuulkii maa yubadalu lqowlu maa yubadalu lama dooriyo alqowlu hadalka lama dooriyo ladaya aniga agtayda wamaa ana anigu ma ahi bidallaamin ku dulminayo lilcabiidi addoommada dhallaam waa calaa wasni facaal min amhilati lmubaalaga laakiin hadda ma loo jeedo waayo macno xunaa kasoo baxaya haddii laga macneeyo bidallaamin mid dulmin badan addoommada ma ihi marka dulmin badan haddii la anfiyey mid yaraa meesha kasoo bixi karo ee ilaahay dulmi yar iyo mid weyn midna ma qabo oo cidna ma dulmiyo marka bidallaamin in laga macneeyo amhilat lmubaalaga laysa calaa baabiha wamaa ana anigu maahi bidallaamin ku dulminayo lilcabiidi addoommada yowma maalin ku dulminayo maahi addoommada yowmada xaggaa dallaamintaa lagu xiraa lagu tacallujinaya naquulu aan ku odhanayno lijahannama jahannamo halimtala'ti ma buuxsantay wa taquulu ay dhahayso hal min masiid haltaani laba macnaa ku jirta marka oo laba tafsiir oo laba tafsiir oo athari ah ah tafsiir wuxuu leeyahay hal bimacna nafyi in laga macneeyo istifhaam inkaari oo istifhaam inkaari oo nafyi ah macnuhuna marka ay tahay wa taquulu hal min masiidin marka ay leedahay ay laa masiida ziyaada ma jirto laa masiida wax ziyaadaa ma jirto waayo qad imtala'tu liannii qad imtala'tu waaba buuxsamayba meelaan wax ku qaada ma hayo sidaas waa loo macneeyey halna istifhaamkuna waa laga macneeyaa nafyi mararka qaar waana ku badan yahay qur-aanka ayb fahal yuhlaku ila qm ila alqowmu aldaalimuun oo kale ama ila alqowmu alfaasiquun ma ay maa yuhlaku ila alqowmu alfaasiquun waayo macnuhu ayb hal yanduruuna ila saacata ay maa yanduruuna ila saacata hal bimacnaa maa waa laga macnay karaa qolooyinka sidaa dhahayana waxay ku xoojiyeen tafsiirkooda qowluhu tacaala laamla-ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin ilaahay baaba ballan u qaaday inuu buuxiyo maxaa laga warsanaa marka iyada nacam waaba la buuxinayaabe saasay dhaheen tafsiirka labaad wuxuu leeyahay istifhaamku waa fii maxalihi waxaana macnaha laga wadaa yani waxaan ujeeda istifhaamku waa fii maxalihi markii la yidhaha ma buuxsantay wataquulu waxay dhahaysaa jahanamo ay dhahayso hal min masiidin ziyaada ma jirtaa ma la ii kordhina weli waa malabsanaysaa marka daday rabtaa hal min masiid tafsiirkaas labaadna ayaa xoog badan waxaana xoojinayo xadiidkii saxiixa ku sugnaa ee nabiga sala allahu alayh wali wasalam uu tilmaamay laa tasaalu jahannamu jahannamo ka zuuli mayso kadalika in la buuxinayo wax lagu ridayo un dad mar walbo laa tasaalu jahannamu jahannamo ka zuuli mayso taquulu inay dhahayso hal min masiid ziyaada ma jirtaa war wax ma la ii kordhinayaa saa inay ma la ii kordhinayaa ay leedahay xataa yadaca rabu lcizati ilaa rabulciza ou yeelo ou dhigo fiihaa jahannamo dhexdeeda qadamahu gomadiisa ou saaro ou dhigo cagtiisa yani gomadiisa ama lugtiisa fa taquulu waxay dhahaysaa qad qad wacizatika igu filan igu filan igu filan wacizatikan ku dhaartay wayuswaa bacduhaa ilaa bacdin qaarkeed baa qaarka kale layskugu soo dumayaa walaa yazaalu fi ljannati fadlun jannadana meel dheeraada inay leedahay ka zuuli mayso xataa yunshia allahu khalqan ilaa ilaahay dad uu u abuuro cusub fa yuskinahu fuduula aljannati jannada meelaha ka bannaan uu dejiyo ilaahay naarta dad aan galabsanin ma gelinayo laga buuxin maayo dadkii galabsada unbaa laga buuxina jannada maadaama ay fadli iska tahay kuwa aan camalba samaynin oo hadda ka horba aan adduunyadaba lagu abuurin kuwa aan camal samaynin macnaheeda kuwa aan adduunyadiiba lagu abuurin oo markaas ilaahay abuurayo iska gelina oo ku fadilaya ayb marka wataquulu hal min masiidin taas sidaas marka in sideeda su-aasheeda un loo daayo iyadu inay dhahayso hal min masiidin hal min masiidin xadiidkaasaa daliil u ah ilaa sidaa bay dhahaysaa ilaa rabbi cagtiisa ou saaro cagta rabbina ilaahay bay laa-iq u tahay cag bani aadamna ma shabahdo mana aaminsanin waxyaabahaas laysa ka midlihi shay-unna waxaan kusoo marnay fii suurati shuuraa wax ilaahay isu sugayna ma inkirayno ma ma diidayno annaga macnahaasaa marka ku jiro oo marka yani xadiidka ilaa rabulciza ou cagtiisa ou saaro ou dhigo marka ay leedahay qadqad xadiidkanna culimmadu waxay ku keenaan kitaa yani ibnu khuseyme kitaabu tawxiid uu ku keenay daara qutni kitaabu sifaad uu ku keenay sifaadka alle iyo marka ay ka hadlayaan xadiidkan waa kusoo daraan wuxuuna ku tusayaa marka qadamku inuu sifa min sifaat illaahi inuu yahay oo isaga laa-iq u ah oo wax shabahaana aynan jirin addoonaan annaga nahay waxay nebiguna soo gaarsiiyaan sidiis u rumaynaynaa wixii kayfiye iyo qaab ahna maadaama aan naloo sheegin ilaahay baan uga u daynaynaa ayb waana sida ugu nadiifsan oo qofku markaa yacni caqiidadiisu ugu saxsan ugu saxsamayso ay ugu saxsanaanayso ayb marka xadiidka dambaa tafsiirkan labaad xoojinayo wa uslifat iljannatu jannadii waa lasoo dhoweeyey lilmuttaqiina kuwii ilaahay ka cabsanayay ayaa loo soo dhoweeyey hayra baciidin makaanan meel ayaa loogu soo dhoweeyey makaanka oo hayra baciidin mid fog aan ahayn marka hayradii sifay iska noqone mawsuuf baa loo soo qadarayaa ee daraf ahaanayna u nasbisnaanaysaa dabcan waayo makaananta iyada daraf ahaanay isaga nasbisan tahay ama hayra baciidin xaala in laga dhigo wauslifat iljannatu jannadii waa lasoo dhoweeyey lilmuttaqiina loo soo dhoweeyey hayra baciidin mid fog xaal aynan ahayn jannadaas oy dhowdahay ayb waxaa la dhahayaa marka haadaakani yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa haadaakan oo thawaabka ah maakii maakii weeyaan tuucaduuna la idin yaboohayey ayb likulli awaabin ayaa loo soo dhoweeyey jannada mid kasta oo to soo noqosho badan xafiidin ilaalin badan oo amarka rabbi iyo wixii ilaahay ku ammaaneeyey ilaalin badan ayb man ayaa loo soo dhoweeyey khashiya ka cabsaday alraxmaana allah raxmaanka bilgeybi xaal uu qeyb uga sugan yahay uunan u jeedin isaga wa jaa-a la yimid biqalbin qalbi qalbiga oo muniibin alla usoo noqonayo waxaa la dhahayaa udkhuluu galahaa jannadii gala bisalaamin idinkoo yani nabadgelya ku gala nabadqab ku gala dalika kaagaasi yowmulkhuluudi waaritaanka maalintiisa waa lahum waxay leeyihiin fiihaa jannadaa dhexdeeda maabaa ugu sugnaaday yashaa-uuna ay doonayaan waladaynaa agteennana masiidun ayaa ahaaday siyaado iyo kororsiimo halkan marka ahlujanna ama ahlu naarkii markii laga sheekayay ahlujannadiiba u rabbi ka warramaya wauslifat iljannatu jannadii baa lasoo dhoweeyey lilmuttaqiina loo soo dhoweeyey makaanan meel ayaa loogu soo dhoweeyey hayra baciidin meesha makaanka oo hayra baciidin mid fog aan ahayn ama hayra baciidin xaal ay tu fog aynan ahayn waxaa la dhahayaa marka haadaa thawaabkani maa kii weeyaan tuucaduuna la idiin ballanqaadayey waay marka haadaa maa tuucaduunadan iska jumla muctarida camal waaye likulli awaabintana waxay ku xiran tahay lilmuttaqiinadaa laga bedelaa wauslifat iljannatu jannadii waa lasoo dhoweeyey lilmuttaqiina loo soo dhoweeyey likulli awaabin baa loo soo dhoweeyey mid kastoo alla u noqosho badan oo ilaahay yani u yani khushuuco oo rabbi u tadaruco ayb kaas oo xafiidin xaafidin liamrillaahi ilaahay amarkiisa ilaalinayo ayb marka haadaa maa tuucaduunada waxay kala dhex gashay bedelkii iyo mubdelu minhugii sidaasay marka muqxamo ku tahay marka tarkiibku wuxuu noqonayaa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa haadaakani maa kii weeyaan tuucaduuna la idin yaboohaye likulli awaabin baa jannadii loo soo dhoweeyey xafiidin oo ilaalin badan man ayaa loo soo dhoweeyey jannadii waa fii maxalli jarin waa bedel bacda bedel ama hum iyagu man waayo kuwaasi oo xaal markaa laga dhigo xaalatu rafca man ayaa loo soo dhoweeyey khashya ka cabsaday alraxmaana allah raxmaanka bilgeybi xaal uu uga sugan yahay qeyb isagoo aan ilaahay uunan u jeedaynin isaga isaga rabbi ma arkaayo uma jeedo qeybka marka maadaama uunan rabbi arkaynin daatada rabbi aanu u jeedin qeybu uga sugan yahay ayb wa jaa biqalbin muniibin wa jaa la yimid biqalbin qalbi qalbiga oo muniibin alla usoo noqonayo yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa udkhuluu galahaa jannadii gala bisalaamin ku gala nabadqab daalika kaagaasi yowmulkhuluudi waa waaritaanka maalintiisa xadiidkii bukhaarina wuxuu ahaa mowdka ayaa la keenayaa calaa suurati kabshin one oo kale suuradiisa isagoo leh ayaa mowdkii la keenayaa markii la keeno yuqaalu liahli ljannati ahlu jannadii baa waxaa lagu dhahayaa waa loo dhawaaqayaa malag baa u dhawaaqayo yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt ahlu janno waaritaan baa idiin sugnaaday geeri ma jirta dambe wayaa ahla nnaari ahlu naarow khuluudun falaa mowt ayaa la dhahayaa mowdkiina waa la gowracayaa marka isagoo wan camal ah ayaa la qalayaa oo la gowracayaa nin walbaa marka meeshiisa de ahlu naarna waa quusanayaan ulaa-ika ya-isuu min raxmatii siduu alle u yidhi ahlu jannadiina aad bay u farxayaan oo aad bay isugu bogayaan mowqifka ay joogaan ayb waana markaasi marka musli wax allaale wixii towxiid hay hayay oo muwaxidiin ahaa dhammaantood marka ay markaasi yacnii ay laga soo saara naarta wa kam ahlagnaa qablahum min qarnin wa kam imisaan ahlagnaa halaagnay yacni badanaa imisaan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min qarnin ay qarnan ahla qarnin qarni dadkiis ah kuwa oo hum hum iyaguba ashaddu darnaan badan minhum iyaga ka darnaan badan badshan xagga qabashada kuwa ka xoog badan reer maka fana qabuu way socdeen way wareegeen fil bilaadi bilaadii bay wareegeen dhexdooda hal min maxiisin hal min mahrabin meel loo cararo ama cararitaan ma ahaaday yay sidaabay marka yacni meel walbo intay isku dayeen inay ku badbaadaan bay ku badbaadi waayeen way allahum waxaa usugnaaday maa ayaa usugnaaday yashaa-uuna ay doonayaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda waladaynaa agteenana masiidun ziyaado iyo kororsiimaa ahaatayo ziyaadadana waxaa lagu macneeyey annadaru ilaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa inay fiirinayaan nicmaa la siiyey waxaa loogu daray aragtida rabbi subxaanahu watacaala addoonka hadda qofkii ilaahay aaminsan oo si dhabnimo ilaahay u aaminsan aragtida rabbi waa ku weyntahay agtiisa rabbiga aada caabudayso oo aada yacnii isaga keligii aada wax ka doonaysid ood yacnii u tukanaysid ood u cibaadaysanaysid cibaadaadka qalbiga iyo kuwa badaniga iyo kuwa lisaanka dhammaan allaha aada saa ugu hoggaansan tahay qiyaamaha inaad aragto waa jeceshahay qofka mu'minkaa dhabtaa iimaanku run uu ka yahay waa nicmo aada iyo aada ula weyn weeyaan waanan kasoo hadalnay oo laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaara wahuwa alatiifu alkhabiir meelo kalena waa noogu imaan doontaayo wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira iyo kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun meelahaas yaan marka na waa ugu tegi doonaa iyo liladiina axsanu lxusnaa waziyaadahna waa kusoo marnay fii suurati yuunus masiidku marka ziyaadadu aragtida alla waay wejiga alle la arkaayo subxaanahu watacaala wa kam imisaan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min qarnin qarni ah qarniyaalo dadkooda ah kuwa oo hum iyaguba ashaddu darnaan badan minhum iyaga ka darnaan badan badshan xagga qabashada ka darnaansho badan kuwaani fanaqabuu waxay wareegeen oy dawaafeen fil bilaadi bilaadi fanaqabuu way socdeen oo way dawaafeen oo way wareegeen filbilaadi bilaadii ayay wareegeen aslu naqbi waa ariiq jidka ayaa la yiraahdaa marka dariiqii bay qaadeen hal min maxiisin hal min mahrabin rooritaan ama meel lagu ordo oo loogaga baxsado cadaabka lahum iyaga inay u sugnaatay bal laa mahraba lahum meelay u cararaan uma sugnaanin ina fii dalika kaaga ladikraa waano weeyaan liman ayuu waano u ahaaday kaana lahu uu u ahaaday liman axad kaana uu u ahaaday lahu isaga qalbun qalbi uu u ahaaday ayay waano u tahay tani ow amase alqaa riday assamca maqalkii riday oo wixii uu wax ku maqlayay dhegihiisii soo taagay oo soo riday walxaal huwa isaga oo shahiidun xaadirun goobjoog ah oo taagan halkaana marka alimaam ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu yidhaahdaa ee marka waanadu ay wax anfacayso waa in saddex shay la helaa qalbigu waa inuu horta joogaa qalbi waa inuu jiro lagu xambaaro waanada meesha labaadna waxa ay tahay dhegihii inay taagan yihiin oo wax la dhagaysto qofku hadduu dhegihiisa daboosho ee uunan waxba maqlin waanadooda meelay ka gasha ma helayo walidaalika gaalada iyagoo dhaga qabo ayaa haddana waxaa mar haddaynan waanadii usoo jeedin maxaa laga tilmaamay summun bukmun cumyun baa la yidhi ayb ta kalena waxa ay tahay wahuwa shahiidun waa inuu xaadir yahay qof qalbigii joogo wax dhagaysanaya laakiin qalbigii aan ka jooginoo xaadir aan ka ahayn yani dhegihiisu wax waa maqlayaan qalbigiisu wax waa dareemayaa laakiin isagii baan qalbi ahaan maba joogaba meel kale iyo waxyaabo kale ayaa la hays haysto oo waxaan marka waanadii waa lagu hay waa lala haystaa saddexdaa marka in la helo ayay waanadu wax ku taraysaa markuu ilaahay towfiiq qofka uu waafajiyo kadib inna fii dalika kaagaasi suuradda wixii lagu soo xusay oo dhan qiyaamadii yarayd iyo midii weyneyd iyo ummadihii la halaagay iyo waxyaabahaas oo dhan la dikraa ay la tadkiratun waana waay liman ayay u tahay axad kaana lahu uu u ahaaday qalbun qalbi uu u ahaaday ibnu cabaas wuxuu yidhi ay caqlun qalbiga waxaa loo jeeda waxgarasho qofkii leh ayb waana carabi ahaan waa jaa-is oo maa laka qalbun war qalbi melihi ayay yidhaahdaan carabtu maa laka qalbun waxayna u jeedaan maa laka caqlun ayb ama wamaa qalbuka macaka caqligaaga kulama jiro ayay ka wadaan ayb ama waxaa la yidhaahdaa qalbun xaadirun in loo jeedo ow amase alqaa riday assamca maqalkii riday ay istamaca alqur'aana qur-aankii dhageystay waxaa lagu wacdinaya xadiidka nebiga dhageystay oo carabtu waxay dhahaan alqi ilaya samcaka war dhagahaaga isii oo iisoo tuur ii rid dhagahaaga oo dhegtaada ii rid macnaha i dhageysay ka wadaan ayb ow alqa samca ama maqalkii soo riday bimacnaa yacni dhagihiisii keenay si uu wax u maqlo walxaal huwa isaga oo shahiidun ay xaadirun mid jooga ah ayb ay xaadiru lqalbi qalbigiisu uu joogo laysa bigaafilin walaa saahin mid yacnii moog oo saahi ahna uunan ahayn iska hilmaansan haddii marka qofka dee adduunyo un mashquul ku noqdo oo waqti yar afar iyo labaatankiisa saac uu qur-aan ka akriyo isagoo ku tadaburayo ama qur-aankii dhagaysto isagoo ku tadaburayo ama tafsiir qur-aan uu ku dhagaysto ama xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalama waqti uu ku dhagaysto haddii uu waayo oo waqtigiisii dhammaa adduunyo un ku bixiyo cilmi adduunyo barashadeed cilmi un adduunyo lagu kasbo ama adduunyo un lagu dhex jiro hadduu qofku waqtigiisa oo dhan ku indhafiiqnaado oo markaa yacnii wacdigiina uu waayo qalbigiisu ka dareema dadka kan ugu taqwada badan hadduu ahaa ee uu sidaas dabagala adduunyada un dabagalo oo qur-aankii uu akrin waayo dhagayso waayo macaanidiisa uu ku tadaburi waayo wuxuu noqonayaa qof dhagax ah marka dambe walidaalika marka nolosheennu waa inuu qur-aanka dhagaysigiisa waqti ay ku lahaataa oo hadda ninka ninka ugu fiicanba ninkii saacad ama laba saac si toos ah yacni u siiyo inuu qur-aanka dhagaysto xadiid axaadiidta rasuulka dhagaysto waaba yaaba hadda nin nin ka tegay anaga agteenna ka ahna ilaa inteena badan mashquul waxaa lagu yahay qalbigiina ma joogo adduunyadii baa qaadatay dhegihiina uma carbisna qur-aanka keliya uma yani waxaan ujeedaa uma diyaarsana qur-aankii keliya inay qaadaan ayb waanadaas marka inaga unbaa ku noolaanayno qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartee qad xaqiiqe ahe khalaqna samaawaati samaawa khalaqna samaawaati samaawaadkii baan abuurnay waal arda dhulkii baan abuurnay iyo wamaa beynahumaa wamaa beynahumaa dhexdooda waxa ahaaday ayaan abuurnay fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdoodaan ku abuurnay wamaa masanaa walxaal maa masanaa ownanna taabanin min luquubin wax noog ama daal ah iyadoo aynanna taabanin ayb kelmadan marka luquub waa min laqaba yalqubu wa yuqaalu laqiba yalqabu facala oo yafculu lagu keenayana waa laga bixin karaa facila oo yafcalu lagu keenana waa laga bixiyaa macnaheeduna waxa ay tahay noogitaanka ama daalitaanka yahuud baana lagu radinayaa oo ayagu dhaheen ilaahay cirkii iyo dhulkii iyo waxa ku dhex jirow abuuray lix maalmood buu ku abuuray axad buu bilaabay jimco ayuu dhameeyey sabtigiina waa nastay bay dhaheen waa nastay marka macnaheedu waa noogay waa qofku marku noogo ayuu nastaa soomaha marka ilaahay wuxuu leeyahay dhul iyo cir baan abuurnay lix maalmood baan ku abuurnay mana noogin ayb wax noogitaan ah ma aanan yani nama taabanin weliba tacbiirka fiiri wamaa masanaa nama taabanin min luquubin luquub waa nakiro minta ku jirtaa waxay noqonaysaa zaa-ida xagga icraabta cumuumaana laga faaid yani ayaa laga faa-iideysanaya cumuumkaana wuxuu ku dhacayaa wax daal ah inaba ha ahaatee ama mid yar iyo mid weyn midna nama taabanin ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee khalaqna samaawaati baan abuurnay ciraryaalo iyo walarda dhulkii iyo maa beynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday fii sittati ayaamin baan ku abuurnay walxaal maa masanaa iyadoo unana taabanin min luquubin ay luquubun wax noog ama daal ah aynana taabanin fasbir sabr nebi moxamedow calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan wasabbix huf oo nasah bixamdi rabbika xaalaad ku dheehan tahay rabbigaa ammaantiisa adoo ku dheehan rabbigaa huf oo ceeb iyo nuqsaan ka huf qabla tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor iyo wa qabla alguruubi qoraxda dhicitaankeeda ka hor ayb wa min alleyli habeenkiina wax kamida fasabbixhu ilaahay u tasbiixsoo u tuko wa adbaara sujuudi sujuudaha gadaashoodana dabadoodana ilaahay u tasbiixsoo u tuko ayb fasbir calaa maa yaquuluuna waxay ku dhahayaan ku sabar oo beenta ay markaa yani bacigii beeninayaan adigii ku beeninayaan risaaladii dhib ay kaga kaala soo taagan yihiin ku sabar wasabbix bixamdi rabbika rabbigaana u tasbiixso adoo ammaantiisa ku dheehan qabla tuluuci shamsi qoraxda bixitaankeeda soo bixitaankeeda ka hor waa salaatu subxi tuko waay wa qabla alguruubi qoraxda dhicitaankeeda ka horna tuko waa salaatu lcasri ayb wa min alleyli habeenkiina fasabbixhu wax kamida tuko oo tasbiixso waa salaatu lmaqribi waalcishaa waa salaada maqrib iyo salaadii cishaha ahayd afar salaadood baa marka halkaa lagu sheegay ayb qaarkoodna salaatuleylka ayaa laga wadaabay dhaheen wa adbaara sujuudi sujuudaha gadaashoodana dabadoodana tuko wa adbaara sujuudana marka waxaa laga macneeyaa labada ragcee maqribka ka dambeysa cumar iyo tafsiir sidaasoo kale ee laga wariyey iyo cali bnu abi aalib ayb marka salaadii duhurnaade waxaa lagu sheegay fii suurati lisraa aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi lleyl xaggana waa kusoo marnay ayb waxaa kaloo culimada qaar ay ka macneeyeen wasabix bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi wa qabla alguruub subaxa intaynan qoraxda soo bixin ee galabkii inta uunan qoraxdu intaynan dhicin oo gabalku uunan dhicin rabbi u tasbiixso adoo ammaanaya macnaha adkaaru sabaax walmasaa baa laga wadaa salaada subax markaad tukato kabacdi wardi u fariiso adkaartii subaxa loogu talagalay in la akriyo oo ayba ka mid tahay subxaan allahi wabixamdihi qofkii boqol jeer yiraahdo dembigiisa waa la dhaafaa wain kaana mithla zabadi lbaxri badda xumbadeedaba hala ekaadee casirkiina adkaar buu leeyahay adkaarta marka subaxdii iyo galabkii waqtigooda ayaa aayadda lagu caddeeyey ibnu kathiirna waa leeyahay sidaas oo kale waxaana lagu caddeeyey adkaaru sabaax waa intaynan qoraxda soo bixin adkaaru lmasaa waa intaynan dhicin ee adkaaru lmasaa maqribkii kadib la akrin maayo bacda almaqrib ma aha salaada tanna maahan markay qoraxda soo baxda kadib hadday kaa tagto waad qallayn kartaa oo gadaal waa ka samey haddaad wardigaa daa'imi jirtay ou mar kaa tago ama si kale aada noqoto inaad marka dib ka keento waa la yeeli karaa oo sunanka waa rawaatibta waa la qallayn karaa waxyaabahaas yani sunan waxyaabaha adiga ku ahaa adkaarta adkaartaasna marka aad bay u badan tahay kuwa subaxii iyo kuwa galabtii qofkuna waxaa wanaagsan inuu qeyb ka sameeyo haddii uunan kulli wada samayn karin qeyb aada daa-imto oo aada shaqo marna aadan ka tegin oo daa'im kuu noqoto inaad la timaado ku dadaal waayo waxaad ka helaysaa wehel alle ilaahay baa wehel kaaga noqonayo hadduu ilaahay wehel kuu noqdana cid wax kaa dhibaysaa ma jirto waxa weliba aada wehel uga baahan tahay shaydaankaa ugu daran oo shaydaan haddii uunan rabbi kaa hor istaagin cid kaa hor istaagaysa ma leh axwaasha shaydaankuna waxaa badiyo ama ay ku badataa adkaarta oo layskaga tago oo la hilmaamo waqtiyadaana adkaartu dadku ma ma ilaaliyaan oo mashquul adduunyaha lagu jiraa adkaartiiba waa layska hilmaamayaa markaas baa hadhow mashaakil tiro badan iyo xaalaad aada u foolxun ayaad qofkii ku arkaysaa waxyaabaha marka si aan uga gaasho amano adkaartan marka in aada loogu dadaalo ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa salaada salaadaha ka dambeeyo rawaatibta salaadaha ka horeeya iyo kuwa ka dambeeyana waa laga macneeyaa calaaqada marka ka dhexayso fasbir calaa maa yaquuluuna iyo tasbiixdan iyo salaadahan maxay tahayna waa masale aada muhiim waa in la fahmo nebigii waxaa laleeyahay gaaladan dhibkooda ku sabar rabbigaa u tasbiixso maxaa laga wadaa marka mar walba oo aada rabbi xusto oo aada ilaahay subxaanahu watacaala aada mar walba la munaajoonaysid ood la faqayso ood baryayso ilaahay kuwan dhibkooda isagaa kaa haynaya walidaalika qofka yacni wuxuu u baahan yahay nafta labada kalxamood dhexdeeda uga jirto inuu aada ula jihaado marka uu nafsadaasi wax ka qabto oo uu naftiisii layliyo ou la jihaado ou kula jihaado daacaadka rabbigiis qofkaasi ayaa cadowga bannaanka joogana way u fududdahay inuu la jihaadtamo waana ka guulaysana waayo ilaahay baa garabkiisa ayaa garab u noqonayo yani waxa unoqyaa yaa garab siinayo oo u kaalmaynayo ayb mar walbana marka waa layslaasimiyaa dhibka ka imaanaya cadowga iyo waxaa lays daba dhigaa ilaahay in la cuskado subxaanahu watacaala haddii marka abudardana wuxuu dhihi jiray oo bukhaariba uu warinaa inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum waxaad ku dagaalamaysaan ood cadowga kula dagaalamaysaan acmaashiina shuraaxdana waxay ku sharxeen haddii acmaashiinu fiicnaatana jundi fiicanaad haysataan hadday acmaashiinu xumaatana cadowgiinaad u badiseen ciidanka saasay dhihi jireen saxaabada camalkaaga hadduu xumaado oo ama yacni asalkii diinta towxiidkii sunnadii ee daacaadkii haddaad ka bayrtood ka leexato ee qishi iyo mucaamalaad qaab daran dadku ay shaa'ic ka noqdaan agtooda wax aan waxba ahaynoo ama gaalo ama yacni shayaadiinul insi waljinni oo ilaahay uu leeyahay ina kayda shaydaani kaana daciifan uu yiri ayaa agtooda wax weyn ka noqonayo laga cabsanaa waana waxa hadda annaga na haysto cudurka nahayo waayo haddii markaa xaqiiqdaas laga boodana uu qofku isku dayo inuu ka boodana iyada unbaa soo dabraysa marka dambe nacam iyada unbaa runta u sheegaysa nacam ayb marka calaaqada ka dhexaysa taa wa min alleyli habeenkii wax kamidana fasabixhu ilaahay u tasbiixso wa adbaara sujuudi sujuudaha dabadoodana gadaashoodana ilaahay u tasbiixso waidbaara sujuudina waa la akhriyey salaaduhu markay jees jeesashadooda waa masdara laga laqbeyna marka wastamic yowma yunaadi lmunaadi min makaanin qariib wastamic dhagayso yowma maalin yunaadii ou dhawaaqayo almunaadii midkii dhawaaqayay israafiil baa lagu macneeyey min makaanin makaan xaggii ou ka dhawaaqayo makaanka oo qariibin aada u dhow yani samadan dhow ayuu buunka ka yeerinayaa ou imaanayaa ayb marka markaa bal yani dhegeyso wastamic dhegeyso annidaa yani nidaha iyo dhegeyso ama asawta yowma maalin yunaadi lmunaadii midka dhawaaqaya ou dhawaaqayo min makaanin meel ou ka dhawaaqaya xaggeeda meesha oo qariibin aada u dhow yowma maalin bay soo baxayaan yasmacuuna ay maqlayaan asayxata qayladii ay maqlayaan bilxaqi iyadoo xaq ku dheehan qayladaa marka waa tii lagu soo baxayo waa anafkha thaaniya waa midahan yowmadaasna waa soo baxayaan waxaan ugu tacallujiyey dalika yowmlkhuruuji dalika yowmu lkhuruuji yacni waxaa ku macnaha ku jiro ayaa lagu tacallujinayaa yowmadan markaa tarkiibku wuxuu noqonayaa yowma maalin bay soo baxayaan yasmacuuna ay maqlayaan asayxata qayladii ay maqlayaan bilxaqi iyadoo xaq ku dheehan dalika kaagaasi yowmu lkhuruuji bixitaanka maalintiisa waay waa maalintii lasoo baxayay waaye waa suuratu sa-alaan ugu tegaynaa kaanahum ilaa nusubin yuufiduun shay loo taagay inay iyagoo wax usoo ordayo kalaad moodeysaa ayb inaa naxnu nuxyi wanumiitu wailayna almasiir inaa anagu naxnu inaga ayaa nuxyi noolaynayno wanumiitu inagaa dilayno wailaynaa anaga intii ka ayaa almasiiru ahaanshaha ay ahaada ayuu ahaaday yowma maalin ayaa xaggeenna loo ahaanayaa tashaqaqu ay dildilaacayso al ardu dhulkii canhum iyaga xaggooda ay ka dilaacayso dhulkiibaa dilaacayo fud fud fud bay kasoo dhahayaan siraacan musriciina xaal ayyihiin iyagoo soo degdegayo dalika kaagaasi xashrun ururin waaye yasiirun aada u fudud calaynaa annaga korkeenna ku fudud waa soo ururin korkeenna ku fudud waaye naxnu inaga ayaa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa yaquuluuna ay dhahayaan waxaana ay dhahayaan kufaaru maka ee beeninta annagaaba og oo ku ogaal badan wamaa anta adigu ma tihid bijabbaarin mid mid ku diran calayhim iyaga korkooda mid ku diran oo musallid ku ah adigu ma tihid akharu lmufasiriin waxay leeyihin qabla intii aan jihaadka la farin qaarna waxay leeyihin maya eh iyadoo jihaadka lafteeda markii la faray musallid maunan ku ahayn iyaga oo markaa yacni waxay leeyihiin inaad adu ilaa wa ilaa islaamkii inaad geliso un laguguma laguma dirin taas qalbigooda ah ku abuurto ee taa awoodaadii waaba ka baxsan tahay wamaa anta adigu ma tihid bijabbaarin mid diran calayhim iyaga korkooda ku diran ma tihid fadakir waani bilqur'aani qur-aankan ku waani man axad ku waani yakhaafu cabsanayo waciidi ay waciidii aniga goodigayga kan ka cabsanayo qur-aankan ku waani oo waanadaa marka gaarsii isaga ayaa marka yacni kuwagoodigaa ku waansamayo ay anfacaysaa ibnu cabaas baa wuxuu yihi waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah low khawaftanaa rasuul allah haddaadna cabsi gelin lahayd waa fiicnaa lahayd aayadan baa soo degtay baa la yidhi fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciidi qur-aanka ku waani qofka aniga goodigayga ka cabsanaya isagaa ku filan markaa ee qur-aankiina da qaarica qalbiga garaacaysa waayo oo wacdi iyo waciidka ku jiro tarkiibka iyo tarhiibka ku jiro intaba marka qur-aanku siyaalo kala gedisan ayuu quluubta u taabtaa aadna ugu saameyn ogyahay ee ugu saameyn badan yahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dad qur-aanka ku saamoobo inuu naga yeelo oo si wanaagsan ugu saamoobo oo wanaagna uga kaco markay akhriyaan ka gadaale hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih